horta ahamiyadda ugu ballaaran baarlamaanka shaqadiisa waxaa wada guddiyada kalfadhiyadu iyada ajenda oo markaasi muhiim ah ee yaallo baarlamaanka ee la doonayo inuu go-aan ka gaaro ayaa caadiyan looga hadlaa laakiin inta fara badan howlaha baarlamaanka waxaa socodsiiya waa guddiyada kuwaas oo u dhigma hanaanka golaha wasiirada ayadoo guddi kastaba isaga uu leeyahay wada shaqayn uu la leeyahay wasaarad ka tirsan wasaaradaha xukuumadda marka dadka ayaa waxay u arkaan haddii baarlamaanka uusan shirin macnaheed inuu baarlamaanka uu markaa uusan howl wadin laakiin taas inaysan iskaga dhex khaldamin ayaan dadweynaha u sheegaynaa kalfadhigana waa wax dhici kara fasax buu aadi karaa baarlamaanka ayuu geli karaa laakiin guddiyada badanaaba iyo qaybta la isku yidhaahdo guddiga joogtada oo ay ka mid yihiin guddoomiyeyaasha guddiyada ku-xigeenadooda iyo xogeynta guddoonka baarlamaanka iyo xafiiska oo iyaga marna hawsha baarlamaanka aanan iyaga maarta looga maarmin oo aanan badi fasaxba gelaynin hadda intii ayaa wada xaalad kasta ha taagnaata laakiin baarlamaanka mar haddii ay shaqaynayaan guddiyada hawshiisi waa wataa